weriye waxa waaye kulanka aan maanta u sugu nimid wuxuu ku saabsan yahay oo shirka aan hadda u fadhino beesha macalweynaha waxuu ku saabsan yahay arrimaha doorashooyinka doorasho la soo celiyey hal kursi oo beesha macalweyne leedahay oo laga soo celiyey doorashadii hore ka soo haray oo shantii kursi ee ansixiyeen guddiga madasha ay ansixiyeen in la celiyo doorashadiisana lagu celiyo ayaa waxaana noo sheegay in lagu dooranayo magaalada baydhabo lagu celinayo lana dooranayo sidaa daraaddeed ayay beeshu waxay isku soo abaabushay inay u diyaargarowdo kursigaas doorashadiisa shan beri ka hor in nagu wargeliyey in kursigaasi loo celinayo baydhabo sidaa daraaddeed ayay beeshu waxay isugu timid inay maadaama kursigaasi marka hore musuq maasiq iyo dhibaato iyo gacanka hadal uu ka dhacay maanta aysan sidii oo kale dhicin oo si cadaalad ah lagu doortay ayay beesha u fadhidaa waxayna ka sugaysaa maamulka koonfur galbeed iyo golaha caalamiga ee u n dhammaantood waxay ka sugaysaa in loogu cadaalad falo si dhab ah maxaa yeelay hadda annagoo sugayni in noo cadaalad falo ayaa waxaa dhacday inaan ergooyinkii gacantana naga saarin oo sidii hore oo kale ay haddana xildhibaankii hore ee lagu eediyey inuu wax musuq maasikay ergaday gacantiisuu ku qoranayaa kuna jiraa madaxtooyada dhexdeeda oo isaga ergada loo ogolaaday oo guddigii yimid hordhiciisii horeba arrimahaasi aan ka dareennay ilaa hadda waxa erge naga qabti male annagoo ah odayaashii dhaqanka waxgaradkii nabadoonnadii sabadoonnadii gobollada koonfur galbeed soomaaliya ee beesha macalweyne haddana anigoo ah wakiilkii ninkii noogu wakiilka ah oo xanuun dartiis la jiifa ninka uu u soo wakiishay inuu doorashadaasi isaga maamulo wakiilna ka ahaado magacaygana ugaas maxamed ugaas bilow waxaan caddaynayaa inaan meeshaasi horena dhibna noogu geystay maantana cadaalad darri ay ka socoto inta nabadda jecel anta cadaaladda jecel anta wax walba wanaagga jecel dowladda federaalka baarlamaanka baarlamaanka cusub ee guddoomiyaha baarlamaanka cusub dhammaan euda united nationka waxaan ka codsinaynaa iyo guddoomiyaha guddiga doorashada waxaan ka codsinaynaa in si cadaaladana noogu cadaalad falo oo si dhab ah xor ah aan korsigeena u dooranno nana sii ergadeedana annaga soo xulinno oo aan dooranno labadaa nine hore musuq maasuqday oo aanan mar labaad aysan dhib beesha dhexdeeda ugu dhicin waxaan kaloo codsanaynaa in la soo farageliyo nana la ogaado kor joogtana nooga noqdo waxaan kaloo caddaynaynaa in kastoo waraaqo badan oo dacwada aan u qornay ina noo cadaalad falo u n taan u qorno jawaab aysanna soo siinin inaan haddana u qornay warqad in noo cadaalad falaah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka cumar dhegey abukaat cumar dhegey in aan warqad u dirsanay ilaa hadda jawaabna soo siinin guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah si degdega noo soo farageliyo la ogaado cadna noo cadaalad falo anta cadaaladda jecel ee soomaaliyeedow waxaan idin sheegayaa inaan anaga ka rajaynaynin haddaanan cadaaladna noo samayn in halkaana cadaalad loo jirin marka ugaas hadda waxaa idiin muuqanaya oo aad ka qeelinaysaan oo aad ka hadlaysaan maxaa ka mid ah waxaan ka hadlayno on ka qaylina waxay tahay iyadoo aan ku aragno aragti dheerna aan u leenahay maamulka hadda koonfur galbeed dhexdiisa rag jooga oona musuq maasiqaaya oo korsigii ninkii hore ee dagaaladu ay ka dhaceen haddana marlaba halkii maalintii hore laga guuri maantana lagu celinayo musuq maasiqi ah
marka hadda waxaad sheegtay in shan beri ka hor laydinku soo wargeliyey in doorasho ay dhacayso ergooyinka ma waxaa jira qof gaar ah oo keensaday mise bal dadka caawa u caddee ilaa hadda wax erga ah oo keensadanina yidhi ma jirto samadoonnada dhabtaa malaaqyada dhabtaa megtii moorada leh ee koonfur galbeed baayi bokool degana beesha macallaweyne waxa erge u dhiibee soo doorta yidhi ma jirto ilaa haddana ergo annaga kuwii dacwoodina waan ahayn haddana dacwada anaga gacantaan ku haysanaa ergooyinka xulunina gacantaan ku haysanaa waxaa ergada si toosa usii gudoomiy guddiga doorashada ninkii ka mid ahaa hordhaac u yimid wuxuu gacanta ka saaray ninkii hore la dacweeyey wuxuuna la degan yahay madaxtooyada dhexdeeda asigaana hadda inuu doorasho ka sameyn rabo oo sawir samaysa oo wax walba looga samey waa sidii hore waxay dhaanta male ilaa haddana ergooyinkii oo shanta gamaas ee beesha ay ka kooban tahay ilaa hadda wax ergaa ay geeyeen ma jirto ninkii a xulinaya asigaa qoranaya asigaas hubsanaya waxay taasi la mid tahay suuskayga anaqaseerkii lamidata wabilaahi towfiiq marka maamulka koonfur galbeed ma la xiriirteen cabashadan ma u gudbiseen sida madaxweynuhu kale madaxweynaha xasan sheekh shariif xasan ma joogo waa maqan yahay ha ahaate horena asagoo u maqan ayaanu noo cadaalad fali oo nagu baabi'iyey hoostiisa asaga ma joogin waxna baabi'ina maamulka hoostiisii joogay ahaayeen haddana asaga waa maqan yahay sidii oo kale ayaa d- noogu tumanayaa asagana ma joogo meelaan kaga dacwoono kaga gaara ma joogo ergadana waxaa keensaday waa la keensaday ergadana way xaraysan tahay markaasuu alina waxaan yidhi madaxtooyada dhexdeeda waa hoteel kira ah ciddii rabta lacag la bahayso dad keensanaysa sidaa daraaddeed idinkaaba haddaadan keensan ninka asagaa dadka kirihiisa la baxay hoteelkana degsaday sidaasaan nooga jawaabay ninkana waa ninkii hore ee musuqmaasuq u sameeyey kii lagu sameeyeyna magaaladuu degan yahay a- oo hodheelka degan yahay kuna guduhu degan yahay annaga ergada keensan laheena waxaanana yidhi annaga erge erge uma naqaan kuwa deganba waa macli weyne marka sideedana waxaa jirta dhib meeshii hore u ka bilowda in loo celiya ma fiicna waxaan codsanaynaa in noo cadaalad falo mar labaad waxaan ugu digayaa inaan beesha dhexdeeda dhibaato la geysan in faragelinta laga daayo in xurna nooga dhigo inaan waxeen annaga si gaara u leenahay xurna u nahay